dowladda imaaraadku runtii shaqooyin aada u tiro badan oo maslaxadda puntland iyo soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan puntland ciidamo ilaa laba kun ku dhawaad ayay tababareen ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha puntland oo dhan laga soo bilaabo garacad ilaa laasfore bay joogaan saan brasliskeyna maanta aan ku cadaynayna oo saxaafadeedkiina waxay joogaan garacad waxay joogaan eyl waxay joogaan bandarbayla waxay lahahdo xaafuun waxay joogaan baargaal waxay joogaan qandala oo ay kula dagaalamaan daacif waa tii qabsatay mar qandala oo hadda ciidanka aada uga hawlgala meesha ayaga weeye boosasay joogaan meelo kaba badan bay joogaan sidoo kale waxay joogaan beriga oo waxay la dagaalamaan shabaab galgala iyo iyo dhulkan hadda oo ciidamadooda ay joogaanna aada bay u joogaan oo ciidamadaasi ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga ciidankaasi waa ciidan aada u tababaran oo discibliin leh si fiican loo qalabeeyey si fiicanna loo dhaqaaleeyo marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo as leenahay mustaqbalka soomaaliya iyo ciidamada soomaaliya iyo rajooda soomaaliya ee dhismaha ciidanka qeyb bay ka qaadanayaan marka qalabka iyo mushaarka waxay qalabka iyo mushaarka kulle waxaa siiya dowladda imaaraadka bixisa sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda imaaraadku waa la socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ka hayaan waxaa ugu horeysa balaarinteeda ka dambeysa asood oo hade waataan heshiiska la seexanay bishii abril lixdeedii sanadkii lasoo dhaafay dekeda waxaa gelaysa lacag lagu qiyaasay saddex boqol lixdan iyo shan milyan oo dollar sidoo kale rajo waxaan ka qabnaa mashaariic kale oo jideed iyo waxaa laa free zoneska la yidhaahdo oo oo oo la sameeyo waxay ballan qaadeen inay naga taageerayaan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ceelasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan marka runtii waxaan is leeyahay dawlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay puntland kana hayaan kana wadaan maaragtay marka mudan madaxweyne tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka ah sidee howlihii ay ka hayeen puntland ay u taabatay dama xiriirkaasi mar markuu wanaagsan yahayna waa noo wada wanaagsan yahay markuu xumaadana waa noo wada xun yahay runtii waa garan kartaayo anagu dowlad somaal baan ka tirsannahay puntland soomaaliya kama go-in marka waan jeclaan lahayn xiriirka in la wanaajiyo waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi waa aada u wanaagsan yahay sababtoo ah dowladayadii dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo waad ogalanaysaano imaaraad oo dee ganacsiga xiriir ganacsi aan la leenahay aada ogtihiin soomaalida ku nool aada ogtihiin inta ka shaqaysata inta ganacsiga kuleh waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhubi kara maaha wax sahal lagu ilaawi kara maaha haddaan soomaalidahana waa inaan naqaanaa saaxiibadeena iyo dadka maogtahay saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito saaxiibtinimadu waxa weeye mid wakti dheer soo socota mid aan miskaha isaga xiranahay oo aana kala maarmin weeye xiriirka imaaraadka aan la leenahay dhawaan waxaa dhacday ha mudan madaxnoo wanaagsan tahay waana jeclaan lahay xiriirkaas inuu wanaagsan yahay mudan madaxweyne waxaa jirta in dhowaan garoonka aadan cadde magaalada muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow toban milyan oo doolarka maraykanka ah lacagahaas waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu talagaleen qayb ahaan ciidanka puntland ma isleedaha lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay haaban weydiiyaba anugu dadkii lacagta la qabsaday waan waay ambasadoorka waa waraystay maxamed cusmaani wuxuuna ii sheegay lacagtu sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo dollar bay ahayd saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo dollar kamid a lacagtaas inay ahayd lacagta ay ugu talagaleen ciidamada jooga puntland saasay noogu cadeeyeen saasayna noogu sheegeen macluumaadkaasna waan la qaybsaday madaxdeena oo waan u sheegay marka lacagta marka intaasaan ka helan lahaa marka saasaan u weydiiyey wayna ii sheegeen wayna igala hadleen
hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta inkastoo dagaalkii sida aada sheegtay saameyn idinku yeeshay dhinaca nabadda hadda markay dowladdu aadayso wax wada tashiya midakala samaysa dowladda dhexe maya runtii wax hadda watashi dhow oo arrimahaas dee madaxooda iska warsanaa dabcan dee wax waa iska weydiina mararka qaarkood oo waa waajib inaan wax iska weydiino laakiin heshiiska yani hadduu jiro dee gaar ahoo wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladeena dhexe oo hadda socda oo anu aada u ogahay ma uu jiro waa se dhici kartaa waana loo baahan yahay khilaafaadkao dhameeyo in kayladu yaraato in maaragtay saaxiibtinimada la tifgeliyo oo wada wanaageena ku jira wanaag soomaaliyeed baa ku jira annana badlaan ahaan kaasaa noogu jirtaa waxaa jirta mudan madaxweyne in xiriirku wanaagsanaado hadda sida aad sheegtay ciidamo dhowr kun ah oo reer puntland oo ka howlgala deegaanada puntland ay imaaraadku tababaro qalab iyo mushaarba ay siinayeen haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay howlihii badankooduna ay daciifeen dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso
horta ciidamadii waa ay joogaan mana aysan bixin tababarayaashina waa joogaan dowladda imaaraadkana waxay runtii ballan qaatay inay sii wadayso tababaradaas weli hadda kama aysan bixin puntland waa ay joogaan waa rajeynaya inay sii socoto sababtoo ah haddii ay de meesha ka baxaan oo waxaa imaanaya culays dhaqaale baa nagu imaanaya annaga sidoo kalena ku imaanaya dowladda federaalka ah sababto day tagaan dabcan waxaa loo baahanya cid badasho in la helo oo hawsha meesha kasii wado sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay melo badan buu ka shaqeeyaa waxay qabtaan shaqooyin aada u tiro badan runtii oo ay kamid tahay la dagaalanka jariifka iyo maaragtay kalluumaysiga sharcidarrada waxay la dagaalamaan waxaa la yidhaha tahriibta iyo illegal migrationka waxay la dagaalamaan burcabadeeda waxay la dagaalamaan shabaab waxay la dagaalamaan isis waxaasoo shaqahay hayaan marka inay meesha halmar ay halkaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidanka mushaar waayo oo de dhib baa imaan karta moogtahay collapse xun baa dhacaya